يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ
kuwa xaqa rumeeyow ha ka dhiganina saaxiibbo hoose sukeeyayaal idinkoo la wadaagaya sirihiinna kuwo kale aan idinka idinka mid ahayn yuhuudda nasaarada iyo munaafiqiinta oo aan ka gaabinayn inay dhibaato idiin geystaan waxay jecel yihiin waxaa idin dhiba necbaan cad waxay horeba uga soo muuqbaxday afafkooda waxay laabahoodu qarsadaan baana weliba ka sii weyn waxaan idiin caddaynay aayadaha haddaad garowsanaysaan